lowne afar dhallinyar ah oo biyo dhaaminayey una dhaaminayey xoolihii ay abaaruhu saameynta ay ku yeesheen ayaa ku geeriyooday deegaanka buulaxaaji ee galbeedka kismaayo kadib markii miino ay kula qaraxday gaarigii ay wateen oo marayay halkaasi waxaana qaraxaas uu ku soo beegmay wakhti saaka ay buulaxaaji la wareegeen ciidamada jubbaland iyo kuwa danab saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ayaana waxay ka hadleen qaraxaasi faahfaahinta warkaasi waxaa kismaayo noogu soo diray wariyaheena v o a kismaayo aadan maxamed salaad
dhimashada afartan dhallinyarada ahi ayaa waxay ka dambaysay kadib markii miino lagu aasay waddada ay kula qaraxday halka laga galo deegaanka buulaxaaji ee galbeedka magaalada kismaayo saacada ka hor waxaa halkaasi ka gudbay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa danab oo howlgal ka fulinayay deegaankaasi buulaxaaji oo kal hore ay gacanta ku hayeen al-shabaab balse saaka ciidamada dowladdu ay kala wareegeen walow markii dambe ay dib uga soo laabteen dhallinyaradan afarta ahi ee dhimatay ee qaraxaasi ku geeriyootay ayaa biyo u dhaaminayey xoolo deegaankaasi ku noolaa oo abaaruhu ay saameeyeen haddaba si aynu xog badan uga helno xaaladda ka jirta deegaanka buulaxaaji iyo sida dhallinyaradaasi ay waxyeelada u soo gaartay waxaa iga warramay mid ka mid ahay dhallinyarada deegaanka oo sababo la xiriira ammaanka magaciisa qariyey hadda waxaan ku sugnahay walaalow buulaxaaji saakii waxaa ka dhacay ciidamada dowladda federaalka ku jubbaland oo isgarabsanaya magaalada soo galay kadib magaalada soo galeen kabacdi ayaa waxaa dhacday wiilal yaro shacab ah oo afar wiil ah waxaa loo dhigay wadada miino marka hadda meedkan kor joogaa waxaa aasaya meedkii meeshan ka soo qaadnay qolooyinkan hadda waa noo soo hinjibeen laakiinse waa dee meedkeena waa wadgoonana marka walaalow intaasa ka dhacday miina loo dhigay wiilishii miina lagu qarxiyey meeqa qof baa dhimatay afar wiil baa ku dhimatay waxay wateen gaari yaroo ku biyaha lagu dhaaminay wiil yaroo waxay ahayeen rowleye oo lo biyu dhaansanaya waay gartay marka walaalow badiishaas waa geeriyoodeen qoladaas inay gacantooda ku baxeen waxay u dhigeen miino marka khasaaradaasana soo gaartay waxaana na yahay qolada shabaabaa na yahay waa miina loo dhigay miinada dee qoladaas unbaa dhigay waa gartay marka ciidamadii dowladda xaggee aadan iyagu markaa haddan ku hadlaya ciidamada dowladda waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada buulaxaaji ay ku sugan yihiin marka dadka waa u yeereen waa la hadleen gartay ciidamada dowladda wax dhibaa way geysteen malaa haddana magaalada wax dagaala miyaa ka dhacay magaalada maya wax dagaala kama dhicin magaalada waa iskaga carareen qoladii joogin oo qoladan shacabka miinada u dhigtay bisaaba joogtay oo maleena waxsaas oo kale masii joogo gartay adiga wax dagaal oo iska horimaad oo dhacay ma laha haddana magaalada gacanta ciidamada dowladda jubbaland iyo kuwa federaalka hadda ku sugan mukhtaar maxamed axmed oo ah guddoomiyaha deegaanka cabdalla biroole ee ku dhow deegaanka buulaxaaji ayaa dhankiisa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen saaka waxaa ka dhacay howlgal ballaaran oo ay wadatay dowlad dowleedka jubbaland ciidamada daraawiishta guusada koowaad iyo danab oo howlgalku qayb ka ahayd oo xaalay sabka dhexna soo gaaray sida xogta aan ku heleyna waxaa ka dhacay gaari nima shacila ay wateen magaalada buulxaaji sii galaya oo xagga koroburada xalay ka maqnaa oo banaankeeda ka imaaday meelo la dugay oo wadada loogu dugay oo loogu talagalay difaac ahaan inay difaac ahaato haddiina alla waxay ka imaadaan oo qolooyinka meeshaas ay dugaan baa baasha ay ku istaagtay halkaasba waxaa ka soca ka dhacay khasaare ay ku dhimatay afar qofood oo afartaba ila socda marka khasaarahaasa meesha ka dhacay intay dhimatana ubooga dhaya khasaarahaasa ka dhacay afar qofaa ku dhimatay afartoodu shacib bay ahaayeen shacibkii hadda waxaa lagu dugayaa magaalada buulxaaji intay soo hartay walow aad ay u dhibaateen oo wax laga dugo uu yadi hayo hilibkooda aad u gurmay dad marka gaari biyo gaaridii biyo wato oo biyo wax doonay bay ahaayeen baashaas markay qadarta waa dhacday ku istaageen intoodii gaari saarnaad bay ku wada dhinteen inkastoo qaraxaasi uu dhacay haddana waxaa barbar socday howlgal xooggan oo ay wadeen ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa xoogga dalka kuwaas oo deegaankaasi ay ka saareen al-shabaab inkastoo markii dambe ay dib uga soo baxeen deeqo cabdinuur aadan oo ka mida saraakiishii hogaaminaysay howlgalka deegaanka buulaxaaji aroornimadii hore ee saaka lagu qaaday ayaa dhankiisa inooga warbixiyey xaaladda ka jirta deegaanka buulaxaaji iyo sida ay dhibaatadu ugu dhacday waxaana uu sidoo kale faahfaahinaya howlgalkii saaka halka ay ku qaadeen iyo ujeedkiisa
saacyo adiga iyo toddoba daqiiqo markii eeday oon u dhownahay ayaa meel ku degnay waxayna markaan jiifnayna macnaha waxaa maqalnay diryaanki maxaa diryaamay miino qarax miino gartay iyadan waxay asiibtay dad shacab ah oo masaakiima oo soomaaliyeed oo xoolo biyo u wado oo baabuur biyo wada ayay la kacday ma garan gartay sida hadda anagan maqalna waa inay ku dhin ay ku dhinteen aa sida noola sheegay afar dhalinyar ah oo inay ku dhinteen iyo mid kalena isagana oo shabaab isagana miina inay laba miina qaraxday isagana hal kalena miinaha ku qaraxday isagana oo shabaab ah oo isagana eriga joogo marka inoo dhigayaan annaka inoo dhigaya marka jiritaanka uu dhigaya seen ay macnaha ku qorxa si hadda wararka inuu soo gaarayana nin ayba marka baashaas saas ee hooshaas ee u dhacday waxaana dhibkaas jirta harakada al-shabaab idinka howlgalka aad qaadeen ee buulo xaaji aad ku weerarteen muxuu ahaa qorshihiisu qorshihiisu wuxuu ahay in meeshaas waxaa nooga sheegay inay buulxaaj meelbileedkeeda iyo ka sokoba ay joogaan abaabulna ay soo wadaan xagga in uu soo socdaan ayaa noola sheegay in aan intayna soo gaarin hortagaan ku sameynaan abaabulka iyo macnaa socodka inuu ahay howlgalkaayna saasuu ku saabsanay maxaa iskoormaad oo ka dhacay deegaanka buulo xaaji waxaada sidaas oo ka dhacay ma jiraan anaba waa taqaanaa oo miino iyo waxyaalaha dhagarta mooyne iska hormaadka aad ay siiga badbaadeen macnaa taagooda yar miinadaas unbay taa ku leeyihiin markaan tagnayna eerigaas wax aan uga tagnana waa ka carareen daldhabiyo ay joogeen shacab masaakiina ooman oo dhibaataysan baa meesha u tagnay inta badan deegaanada jubbaland waxaa ka dhaca howlgallo ay qaadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee jubbaland inkastoo deegaanada ay howlgallada ka fuliyaan ay dib uga soo laabtaan haddana waxaa jira khasaare soo gaara dadka rayidka oo qaraxyada iyo weerarada saameyn xoogan ku yeesha dadka rayidka ee deegaanada lagu dagaalamayo ku nool aadan maxamed sanaad v o a magaalada kismaayo